Maamulkii ardaydii iskuulka United Academy ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay agagaarka isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne. Ujeedka ololaha ayaa ahaa in la ilaaliyo nadaafadda isbitaalka weyn iyo in la soo celiyo bilicda magaalada Beledweyne. Mukhtaar Axmed, maamulaha iskuulka United Academy ayaa raadiyo Beerulo uga warramay ololahan.
annagoo ah united diagnosis and training center maanta waxaa nuu suurto gashay in aan ka shaqayno howlaha nadaafadda oo weliba aagga isbitaalka weyn agtiisa ah maadaama isbitaalku uu yahay meel caafimaad loo soo doonto oona ahe meel qashin loo soo qaadaadiyo Een, een, waxaan rabnaa in bulshada aan u sheegno in meeshaan qashin aan la keenin Ee, meeshii inta la keeni lahaa meelaha ku habboon qashinka la geeyo ee, maadaama ay tahay meesha xarun caafimaad xarun caafimaadna sideeda bannaanba ay tahay meel qof bukaan oo xanuunsan la keeno aana la keenin qashinka sidaa daraaddeed ee, bulshada waxaan leenahay ee, meelaha aad dhigaysaan oo weliba meelaha dadweynaha aad dhigaysaan wadooyinka iyo meelahaasoo kaleta aad dhigaysaan ka dhaafa meelaha qashinka ka dhaafa waxaa codsi naga ah in aad meelihii loogu talagalay aad geysaan qashinka ka maamul ahaan iyo ka isugu ahaan ee, macadku wuxuu wadi doonaa shaqadan oo mar walba gacanta kusii hay doonaa maadaama markiinii horeeta aan tegayna meelaha kaamamka dadka barakacyaasha aan u tegayna masaakiinta oo wax siinaynay hadda ee, waxaan sii wadi doonaa haddana inaan qabanno meelaha hayjiin xumada iyo nadaafad xumada ay ka jirto ee, sanitation ee, la-aanta ay ka jirto wacyigelinna waa ka samayn doonaa Een, qashinka aan meeshaan ka qaadnay waxaan geyn doonaa goobaha loogu talagalay lagu asteeyey oo waana ku gubi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo Qaar ka mid ah ardayda iskuulka United Academy ayaa sheegay inay sii wadi doonaan nadaafad iyo bilic soo celinta magaalada Beledweyne.
ugu horeyn magacay waa cumar sabriye xaanshe ka mid ah ardada dhigata iskuulka united diagnostic and training center maanta waxaa noo suurto gashay in aan hagaajin ama nadaafad aan ka sameyno luuqa daraawiishta ee kaas oo qashimaad badan iyo bulshadii ay kusoo daadinayaan waxyaabo badan oo qashina meeshiin inkastoo ay ku dhegan tahay xarun caafimaad ee daryeel bulsho looga baahan yahay waxaa isku xilqaanay ee ardada iyo macallimiinta iskuulka united diagnostic and training center in aan meeshaas ka qabanno ee nadaafad aan hagaajino intaas inka badanna dadaalkeena waa sii wadi doonaa hadduu ilaa yaraan Een, bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa naciima daahir axmed Een, waxaan ka mid ahay ardada wax ka barato macadka tababarka iyo baaritaanada ee united Een, sidaan uje- sida ogsoonnaa maanta waxaan olo- noo suurto gashay inaan ololo nadaafadeed ka sameyno suuqa daraawiishta waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono Een, waxaan halkan ugu mahadcelinayaa oo mar walbana garab taagan Een, maamulka iyo macallimiinta Dhallinyaradan ayaa si isku tashi ah u nadiifin doona goobaha qashinka yaala ee muhiimka u ah bulshada magaalada Beledweyne.